bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacdu insha allahu tacaala waxaan halkan ka bilaabeynaa ama aan ku qaban doonaa insha allahu tacaala risaalo yar oo koobeyso masaa-isha ictiqaadka loogu magac daray ictiqaadu اlimaameyn abi zurca wa abi xaatim alraasiyeyn ictiqaadkii ay ictiqaadsanaayeen abuu zurcat araasi iyo abuu xaatim araasi risaaladana asalkeeda iyada oo dhan waxay ku wada taallaa kitaabka la yiraahdo sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca ee uu leeyahay abilqaasim hibat illaahi allaalakaa-iy altabari raximahullah halkaasuu ku qoray sanadkeeda iyo risaalada yacni iyadoo dhan ictiqaadka ictiqaadul a'ima marka uu ka hadlaayo mujalladka ugu horeeyo safxada boqol sagaashan iyo toddobo dabcada ilaa yacni shanta mujallad meelahaas ah ayb taasuu ku qora oo daaru tayba ay daabacday naam waxaa sidoo kale ictiqaadkooda wax ka qoray oo ictiqaadkan yacni dawinay oo qoray ibnu qudaamat almaqdisi fii ihbaati alculuwi risaaladiisaas ku qoray waxaa sidoo kale qoray nasr almaqdisi kitaabka la yiraahdo alxujatu calaa taariki almaxaja ayuu ku qoray iyo aimo kale oo fara badanba way soo qaataan labadan imaam ictiqaadkooda waxaan u doorana waxa ay tahay dhowr waxyaaboodba waa laba imaam oo a-imada islaamka waaweyne diinta soo xafiday ee diinta soo naqlisay ee noo soo guurisay laba imaam oo ka mid ah weeyaan abuu xaatim iyo abuu zurca tan labaad a-imadii salafka ayay ka mid ahaayeen oo quruuntii saddexda ahayd ayay noolaayeen ee nebigu uu ammaanay khayru nnaasi qarnii huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum uu yiri ee xadiidkii cimraan bni xusein ee saxiixeynka ku sugnaa waqtigaa bay noolaayeen khayr iyo wanaagna waa looga markhaati kacay marka salafkii saalixa ah bay ahaayeen sidaa darteed marka ictiqaadkana in looga daydo aada iyo aad bay muhiim u tahay tan kale haddana waxa ay tilmaamayaan ictiqaadka inuunan labadooda ku gaar ahayne ee uu ahaa ictiqaadkii ay soo gaareen iyagoo dadku ay ictiqaadsan yihiin dadkii wanaagsanaa ee khayrka badnaa ictiqaadkii ay ku soo gaareen iyagoo ku taagan inuu yahay ayay tilmaamayaan taasna marka waa u doorannay tan kale waxa ay tahay isagoo ku dhisan ictiqaadkii ahlulxadiidka ku dhisan maxaa yeele raggan abuu xaatim iyo abuu zurca naqalatulxadiid bay ahaayeen dadkii axaadiidta nebiga soo xambaaray ee dadka noo soo guuriyey yay ahaayeen sida alfaadeeda ay noogu ilaaliyeen ayay macaanidana noogu ilaalinayaan nacam ee cilmiga salafkana waa ka baraka badan yahay waana ka kheyr badan yahay waana ka fara badan yahay cilmigii dadkii dambe nacam sida ibnu rajab risaaladiisa bayaanu fadli cilmi salaf calaa cilmi alkhalaf uu ku tilmaamayo waana sida muuqato oo ummadan barakadeeda iyo kheyrkeeda awalkeedii hore ayuu ku jiray labadan marka imaam ictiqaadka waxaa ka werinayo abuu xaatim wiilkiisa ibnu abi xaatim abuu muxamed abuu muxamed cabdiraxmaan ibnu abi xaatim araasi oo abuu xaatim dhalay abuu xaatim wiilkiisa ayaa werinayo oo ka werinayo isaguna de ninka tafsiirka ururiyey weeyaan tafsiir ibn abi xaatim waa ninka ururiyey aljarx watacdiil kitaabka la yiraahdo aabihiisna laasimay oo safar iyo xadar labadaba ku laasimay ayuu ahaa ninka ayaa marka weydiiyey ictiqaadkooda weydiinta uu weydiinayana waxay tusaysaa ahmiyadda ictiqaadka uu leeyahay oo cinda salaf oo ka lahaa tan kale isla abuu muxamed cabdiraxmaan ibnu abi xaatim risaalo isaga laftirkiisa waxa uu leeyahay kitaab la yiraahdo alraddu cala aljahmiya oo aad iyo aad wax looga soo guuriyo oo ibnu xajar oo fatxiga wax badan kasoo guurinayo a'imada kale waaweyn ay wax kasoo guuriyaan ayuu leeyahay inkastoo risaaladaasi hadda ay mafquud ay tahay oo hadda yacni aanay dabcaysnayn marka daryeel gaara ayuu marka u lahaa ictiqaadka isaga laftirkiisa marka ictiqaadu ulimaameyn marka aan leenahayna labadii imaam ictiqaadkooda labada imaam marka waxaa weeyaan imaamada yacni diiniga ah ee qofku uu helo eeuu yacnii ummadda muslimiinta ka dhex helaa waa muhiimad weynay leedahay imaamadu waa laba dhinacay ka timaadaa imaamo oo xagga khayrka ah alimaamatu fi lkhayr iyo imaamo oo xagga sharta ah marka imaamada abuu xaatim iyo abuu zurcana alimaamatu fi lkhayr ayay ahayd ee ilaahayna subxaana wa tacala labadaba qur-aanka waa ku tilmaamay wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina wa awxaynaa ilayhim ficla alkhayraati wa iqaama asalaah wa iitaa'a azakaati wa kaanuu lana caabidiin waa aimad imaamadii khayrka ambiyadii ilaahay iyo dadkii dhaxlay yaa iyagu leh alimaamatu fi sharina waxaa weeyaan qur-aanka ilaahay waa ku sheegay wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaar fircawn saasuu ilaahay ku tilmaamay inuu ahaa waxaanu ka dhignay buu yidhi hogaamiyeyaal a'ima ayaanu ka dhignay dadka ugu yeero naarta dadka ugu yeeraan ayb marka labadaas imaam marka la yiraahdo fil khayr iyo wa fi shari imaamka xagga khayrka qofka imaam ku noqonayana waxaa weeyaan waa qof diintii yacnii aalaadkeedii oo dhan bartay fahamsan isla markaana culamo ka qaatay ee yacnii qur-aankii iyo axaadiidtii iyo tafsiiradooda bartay iyo waxa ku jiray oo yacnii laguwax lagaga istimbaado qudradii istimbaadka leh cilmigaasoo dhanna a'imo ka qaatay la yaqaano ku dhowrsaday cilmigaasi markuu ku dhowrsado ictiqaadkiisu wanaagsan yahay waxyaabahaasoo dhan marka uu qofka leeyahay ayaa waxaa la dhihi karaa waa imaam xagga khayrka qofka imaam ugu ah sabar iyo yaqiin ayaana lagu gaaraa fa bisabri waalyaqiini tunaalu alimaamatu fiddiin marka imaamadaas iyo calaamadaheeda iyana waxaa aada uga hadlay abulqaasim hibatullaahi allaalakaa'i laftirkiisa waa ka hadlay kitaabka awalkiisa uga hadlay sidoo kale waxaa aada uga hadlay abuu nasr assijzi kitaabka layiraha alraddu calaa man ankara alxarfa wasawt meelaha dambe ayuu ugaga hadlay fasal aada u fiican bo ayuuna uga qoray kaga qoray ayb marka imaam marka aan leenahay marka waa imaamun fi diin diinkuu imaam ugu yahay marka waxa uu leeyahay abuu xaatim markaan ku bilaawno isaga tarjamo yar aan ka bixino abuu xaatim labadan imaam ictiqaadkooda halkaana loogu sheegayo abuu xaatim moxamed ibnu idriis ibni lmundir ayaa layidhaha moxamed ibnu idriis ibni lmundir abuu xaatim alxandaliyu araasiyu abuu xaatim alxandaliyu alraasiyu xandali waa nisbadiisa raasina waa magaaladiisii ray magaalada la yiraahdo ayaa magaalo u ahayd marka alraasiyu waxaa weeyaan nisbo ku timid calaa geyri alqiyaas sidii qiyaaska si ka duwan sida marwasiba ay ugu timid noocaas oo kale ah marwo ayay ahayd zaay baa layskaga soo daray calaa geyri alqiyaas marwasiyun ayaa layidhi sidaas la egnan ray ayay ka yimaadeen marka abuu xaatim iyo abuu zurcaba nisbada qofka ray ka yimaadana raasiyun ayaa la yiraahdo qiyaas kuma socoto waa samaac un keliya sidaa unbaa lagu maqlay abuu xaatim min buxuuri ilcilmi ayuu ka mid ahaa dadka cilmiga aada baharka ugu ahaa bilaadda ayuu aada u dawaafay caan wuxuu ku yahay rixlada wuxuu aada iyo aada ugu hormaray xadiidka matnigiisa iyo isnaadkiisaba wax badan buu ururiyey wax badanna waa sanifay jarxiga iyo tacdiilka aada buu caan ugu yahay cilalka iyo axaadiista tasxiixinteedana aada iyo aad ayuu u yaqaanay boqol sagaashan iyo shantii ayuu dhashay hijrigu markuu ahaa boqol shan iyo sagaashankiibuu dhashay wa huwa min nudaraa'i albukhaariy al-imaamu albukhaari ragga la yacni heerka ah ee la siman ayuu ahaa cubaydullaahi ibnu muusa raggii oo wax ka maqlay shuyuukhdiisa waxaa ka mid ahaa cubaydullaahi ibnu muusa baadaam waa ragga bukhaari laftirkiisa marmarna uu toos uga wariyo marna waasita uu uga wariyo waa ragga waaweyn waay shuyuukhdiisa waaweyn baa lagu tiriyaa cubaydullaahi bnu muusa moxamed ibnu cabdillaahi alansaariy al asmaci abuu nucaym alfadl bnu dukayn cafaan ibnu muslim safaar ragga ayuu wax ka maqlay raggaas oo u badan shuyuukhdii bukhaariyi waa weynay marka bukhaari wuu la siman yahay taqriiban waxaa aada wax uga qaatay isaga wiilkiisa cabdiraxmaan yuunus bnu cabdilaclaa rabiic bnu sulaymaan almu'adin abuu zurcat araazi oo saaxibkiisa ahaa ibraahim alxarbi iyo rag kaloo fara badan khadiibu lbaqdaadi waxa uu yiri kaana abuu xaatim axad ala'imati alxufaad a'imadii xufaadda mid ka mida buu ahaa al ahbaat awalu samaacihina waxa uu ahaa sanata tiscin wa mi-ateyn laba boqol iyo sagaalkii ayaa markii ugu horreysay samaaciisii ugu horreeyey kaabuu ahaa abuu yacla alkhaliili oo saaxibu kitaabi alirshaad waxa uu yidhi kaana abuu xaatim caaliman biikhtilaafi asaxaaba wa fiqhi taabiciin wuxuu ahaa abuu xaatim mid ku cilmi badan oo mid cilmi u leh ikhtilaafka saxaabada iyo fiqiga taabiciinta bimacnaa waxaa weeyaan faqiih buu ahaa abuu xaatim oo nin yacni aqwaasha saxaabada ee masaa-isha isay ugu kala tageen ayuu aada u yaqaanay taabiciinta fiqigoodana aqoon fara badan buu u lahaa ayb iyo dadkii taabiciinta ka dambeeyey waman bacdahum buu yidhi yuunus bnu cabdilaclaa waxa uu yidhi abuu zurca wa abuu xaatim imaamaa khuraasaan khuraasaan labadeedii imaam yay ahaayeen wadacaa lahumaa waana u duceeyey wa qaala waxa uu yidhi baqaa'uhumaa salaaxun lilmuslimiin labada nin inta ay baaqi yihiinay joogaan ummadda muslimiinta salaaxoodaa joogo ayb abuu xaatim maxaa yeele dadka culimada joogitaankooda wax weyn buu taraa oo waxa ugu weyno ay sameynayaan waxa ay tahay tasfiyatu diin diinta inay ka saafi gareeyaan waxa aan diinta ayna lagu soo daray waana masalo aada iyo aada muhiima oo sidii ilaahay ugu talagalay dadka inay u caabudaan qofka in loo soo gaarsiiye habkii ilaahay ugu talagalay in loo caabudo yacnii habkii waxaan u jeedaa ilaahay u jideeyey in loo caabudo sidaas yacnii qofka in loo tuso diinta waa hadafka ugu weyn weyaan alfaadda keliya ma ahan yacni waxaa muhimkee alfaadda qur-aanka iyo xadiidka keligeed ma ahane waxaa muhim iyadana macaanidooda sida sida alle rasuul muraadkooda yahay in loo fahmo taana marka waxaa suuro geliya waxaa weeyaan a'imadan abuu xaatim waxa uu yidhi awalu sanatin kharajtu fii dalabi alxadiidi aqamtu sabca siniina toddoba sanaan joogay buu yidhi markii ugu horreysay oo aan cilmulxadiidka dalbo meel axsaytu maa mashaytu toddobadaas sano intii aan socday baan tiriyey buu yidhi maa mashaytu calaa qadamii lugteyda aan ugu socday ziyaadatan calaa alfi farsakhin kun farsakh ayay ka badnayd imaamu dahabi wuxuu yidhi masaafadaasi waa afar bilood in loo socdo oo yacnii dadka dheereeyo ama fardaha dheereeyo afar bilood bay u socdaan afar kun oo farsakh taqriiban intaasaa loo socdaa nacam intaa weliba waxa uu yidhi uma taraktu thuma taraktu alcadda bacda dalik markaa kadib waxa uu yidhi thuma taraktu alcadada bacda dalik tiradii markaa kadib waa iska daayay buu yidhi waaba tirin waayey markaa ka bacdi oo waxa uu yidhi kharajtu min albaxrayni ilaa misra maashiyan baxrayn baan ka tegay masar baan aaday anoo lugeynayo thuma ila ramla raamalla ayaan tegey maashiyan thuma ilaa dimashqa dimashq thuma antakiya wa tarasuus waa dhulkaas oo dhan suuriya daafaheeda waa nacam huma rajactu ilaa xims ximse ayaan usoo laabtay waa suuriya iyada laftirkeeda huma ila raqa huma rakibtu ila alciraaq ciraaqan haddana usoo koray buu yidhi markii dambe kullu haadaa fii safari alawal waa safarkiisii hore weeyaan wa ana bnu cishriina sana labaatan jir buu ahaa markaa nacam laba boqol toddobaatan iyo toddobadii buu dhintay abuu xaatim raximahullah kutub yacnii aada waxaa aathaartiisa uga wariyey wiilkiisa ibnu abi xaatim in badan waxa uu ka wariyaan waxay u badan yihin jarxiga iyo tacdiilka iyo cilalka xadiidkan ka waran cilalkiibuu u sheegayaa marka hebel ninkan ka waran ninkan waa daciif waa thiqa waa kada saabuu dhahaya ama min xaysu aljarxu waatacdiil isaga waxaa weeyaan jaraax weeyaan nacam mid aada yacni jarxigiisaa xoog badan nacam waxaa dhici karta marka qofka isaga iyo abuu zurca hadday isku raacaan dacfigiisu waa qof iska markaasi dee ku dheg waa qof daciifa aada daciif u ah laakiin haddii abuu zurca dabaqo kasta oo dabaqaat uljarxi watacdiil qaarna waxaa weeyaan muctadiliin kuwana waa tashadud baa ku jiro nacam abuu xaatim marka isaga wuxuu kamid yahay dadka lagu sheegay dhinacaas inuu tashadud uga jiro nacam abuu zurcana ictidaal ictidaal nacam imaamu dahabi iyo aimatulxadiid sida ay tilmaamayaanba imaamka kale risaalada yacnii ictiqaadka imaamka kale waxaa weeyaan abuu zurca cubaydullaahi ibnu cabdilkariim ayaa la yidhaha cubaydullaahi ibnu cabdilkariim abuu zurcata araasiy wuxuu dhashay laba boqol iyo wax yar cabdulcasiis al uweysi yaxya bnu bukayr axmed ibnu xambal iyo rag kale ayuu wax ka maqlay isaga waxaa wax ka wariyay abuu xafs alfallaas xarmalatu bnu yaxya tujiibi yuunus bnu cabdilaclaa abuubakr bnu abi daawuud ibnu waara iyo abuu xaatim oo saaxiibkiis ah axmed ibnu xambal wiilkiisu wuxuu ku yidhi yaa bunay qad ictadtu binawaafili mudaakarata hada shaykh sunnooyinkayga waxaan ku badashay buu yidhi sheekhan inaan wax la mudaakareeyo abuu zurca ayuu u jeedaa marka imaam axmed baa ninka uu ku tilmaamaya marka inuu sheekh yahay oo wax la mudaakareynayo waa imaam abuu xaatim yaa waxa uu yidhi abuu zurca wax laga weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi imaamun waa imaam buu yidhi xifdiga abwaabta iyo shuyuuqda iyo tafsiirka ayuu aad u xifdiyey abuu yacla almawsili sida uu yidhi wa kaana mutawaadican buu ahaa moxamed ibnu yaxyaa waxa uu yidhi laa yazaalu lmuslimuuna bikhayrin maa abqa allaahu lahum midla abi zurca inta uu ilaahay ummadda u baaqi yeelaya abuu zurco oo kale ummaddu khayr bay ku sugan tahay waxaa weye marka nebiguna de xadiidkiibuu ku tilmaamay oo a'immada yani dad culimada yani rabbaaniyiinta haddii la waayo adduunkuba inuu isbedelayo nacam in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yanzichu min suduuri alcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid uu ka siibayo addoommada laabtooda walaakin biqabdi alculamaa buu ku qaadaa xataa idaa yani marka dambe uu yidhi idaa lam yabqa caalimun itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasuiluu fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu xibay marka sidaa bay wax ku baadiyeynayaan dadka culimo xunxun bay samaysanayaan aan aqoon lahayn ama madaxdiimeed xun ayay samaysanayaan markaasay waxbaa la su-aalayaa waa iska iftoonayaan cilmi la-aan waa baadiyoobayaan dadkana way baadiyeynayaan marka ayb xadiidkii kalena ada wuxuu ahaa muhiimadda culammada ka sheekeynaya yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa alghaaliina waintixaala almubtiliin wa ta'wiila aljaahiliin ayuu ahaa muhiimadaasna muhiimad tasfiye diinta la tasfiyeeyo waa waana muhiimad aada iyo aad muhiimadeeda iyadu leh waa xadiidkii kalena waxa uu ahaa yataqaarabu zamaan waqtiga waa isu soo gurayaa waa gaabanayaa wayaqilu alcilmu cilmigu waa yaraanayaa wayanzilu ljahlu jahligana waa soo degayaa markaas wayakhuru alharju isdilkana waa badanaa riwaayaadka qaarna khamrada cabideeda iyo zinada iyo waxaas inay badanayaan bay tilmaamayaan kullina culammadu waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanayaa asal asalka ugu horeeya waxay tahay cilmigu inuu dhammaado haddii cilmigu yaraanta cilmiga uu yaraanayo jahliguna uu soo degayo badanaya waxay sababaysaa macaasidii in la fududaysto oo dadka isdilkoodu bato waxyaabahaas oo dhan marka cilmiga yare culimada marka dhex joogooda waxyaabahaas oo dhan baa ku yaraanaya ayb mafaasida tirada badan ayb abuu zurca marka saas isaga sida saaxiibkiisoo kale u noolaa rixlo fara badan dalabulcilmi xadiidka nebiga oo la nashriyo la faafiyo cilalka iyo yacni aad iyo aad looga hadlo saasu isaguna waxa uu ahaa uu xaalkiisa uu ahaa abuu xaatimna aaduu uga warin jiray abuu zurca nacam abuu zurca markii uu dhiman rabayna sidaasaa ilaahay ugu khaatimeeyey oo markii uu dhiman rabay sida siyarka uu ku warinayo alimaamu dahabi yaa abuu xaatim iyo ibnu waara iyo ayaa u yimaadeen iyagoo marka rabo inay u laqinaan shahaadada laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah iyagoo xadiidka yani ku ambaqaadayo markaas ayaa marka waxay yidhaahdeen xadiidkii aan agtiisa ku mudaakareyno ku saabsan xadiidkii mucaad man kaana aakhira kalaamii laa ilaha ila allah dakhala aljanna markaasay xadiidkay ku mudaakareeyeen agtiisa marka ayaa waa ku istaagay sanadkii baa marka dhex uga istaagay labadoodaba markii dambe isaga ayaa qabtay waa sii kaxeeyey ilaa markii dambe markuu gaaray man kaana aakhira kalaamihi laa ilaaha ila allah marka waxa uu yidhi kharajat nafsuhu maca alhaa ay la baxday naftiisii wixii ugu dambeeyo marka uu yiraahdo laa ilaha illa allahu bay ahayd laba boqol lixdan iyo afartii ayuu dhintay imaamu dahabina waxa uu yidhi yucjibunii kathiiran kalaamu abi zurca ayaa aad iyo cajabgeliyoon jecelahay buu yidhi anigu fi ljarxi waatacdiil tabiinu calayhi alwarac waxaa ka muuqda uu yidhi warac iyo iyo walmakhbara iyo qofkii aada u u ogaanaya nacam yaa ka muuqdu yidhi bikhilaafi rafiiqihi yacni saaxiibkiisa si ka duwan abi xaatim fa inahu jaraaxun abuu xaatim sidaa weeyaan buu yidhi nacam ayb siyarka ayuu sidaa ku yiri juska saddex iyo tobnaad safxada sideetan iyo kow marka dhibna maada male ijtihaad unba ay ku kala isku khilaafsan yihiin ee dabaqo kastaana de muctadil iyo mutashadidba waa lahaayeen kanna yacni waxaa weeyaan waa iskaga ammaanan yahay sidiisa midkan muctadilkana dabcan marka ay iskhilaafaan muctadilka qowlkiisa yaa dabcan marka loo hormarin haddii wax kale oo raaca abuu xaatim oo kale la waayo nacam ee macnuhu maahan abuu xaatim waxbuu iska jarxiyey isaguna warac ma leh yacni sidaa ma ahan macnuhu ayb ee waxaa dhici karta marka isagu inuu ku cibaarada inuu ku tashadudo ayb marka abuu surcana halkaasaan uga baxaynaa laba boqol lixdan iyo afartii buu dhintay waa kayani naam wuu ka horreeyeyba xagga dhimashada abuu xaatim oo uga horreeyey saad arkayso ahlu cilmiga yani caqiidada ahlu sunnada kutubbay ka alifeen qadiiman wa xadiidan kutubaha ragga ka alifay waa waa fara badan yihiin waxaan kasoo qaadan karnaa kitaabu tawxiid libni khuseyma araddu cala aljahmiya libni abi xaatim oo aan daayo sheegnay in badan culamada wax kasoo guuriyaan laakiin mafquud ah khalqu afcaali ilcibaad imaamu albukhaari uu leeyahay kitaabu tawxiidka saxiixulbukhaariga ku jiro oo asagana caqaaid caqaa'idka uga hadlaayo yani masaa'il alasmaa sifaat buu uga hadlaa qadarka iyo iimaanka iyana waa dabcan kitaabkiisa uga dhex hadlaa iimaanka waaba meelaha hore bilowga aba weeyaan assunna lilkhalaal imaam axmed in badan uu ka warinayo alraddu cala aljahmiya oo imaam axmed uu leeyahay laftirkiisa imaamu dahabi risaaladaas shaki buu geliyey oo yacni waa diiday risaaladaa sugnaanshada imaam axmed ay ka sugan tahay laakiin alraddu cala aljahmiya risaalada dad aimo badan baa sugtay raggii sugay ee hore waxaa ka mid ahaa ibnu nadiim fihrisidka ayuu ku sugay fihrisadiisu ku sugay waana matbuuc oo kutubta imaam axmed buu ku daray alraddu cala aljahmiya sidoo kale waxaa sugaya sheikhulislaam ibnu teymiya imaam dahabi ibnu kathiir tafsiiru suurati alxaj nacam wayastacjiluunaka bilcadaab markuu walan yukhlifa allahu wacdahu waina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun meeshaa macni markuu tafsiirayo ayuu soo qaadan waxbuu kasoo guurinayaa imaam alxaafid ibnu xajar juska saddexiyo tobnaad kitaabu tawxiid waa ku dhex sheegay risaalada yani aradd cala aljahmiya imaam axmed buu u nisbeeyey isagoo waxba shakiga gelinin marka intaasoo aimaa risaalada sugtay risaaladuna waxaa weeyaan shuhro noocaas oo kale markay hesho xataa sanadkeeda haddii dacfi ku jira dhib male shuhraday uga baxaysaa sidaa daraaddeed marka risaalada intaa imaam isaga daba tagtay man calima xuja calaa man lam yaclam nacam inta markaa wax sugtay ayaa yacni qowlkooda xujo ah marka nacam waxaa sidoo kale asunna licabdillahi bn limaam axmed kitaabu sunna buu leeyahay asunna liabi sheykh asunna lilcasaal way badan yihiin marka kutubu sunna ayagu nacam asunna litabaraani tabaraani kitaabu sunna buu leeyahay kitaabu sunna oo sunanka abi daawuud ku dhex jiro waa caqiida isaga laftirkiisa oo wuxuu radinayaa yacni jahmiyada iyo khawaarijta iyo waxyaabahaas oo dhan alraddu cala aljahmiya cuhmaan bnu saciid addaarimi iska leeyahay sharxu sunna lilmusani saaxibu alimaam ashaafici ictiqaadu ahli sunna liabi bakr alismaaciili usuulu sunna ee uu leeyahay alxumeydi abubakr alxumeydi sheekhii ugu horreeyey bukhaari saxiixiisa uu uga wariyey cabdullahi bni zubayr abubakr alxumeydi uu leeyahay raggi intaa ka dambeeyey sharx ictiqaadi ahli sunnati waljamaca laalakaa'i waa soo ururiyeyba ictiqaadkii a'imadii hore buu soo aruuriyey ayb caqiidatu salaf asxaabi alxadiid liabi cuhmaan asaabuuni alxujatu fii bayaani almaxaja uu leeyahay abulqaasim attaymi qawaamu sunna alxujatu calaa taariki almaxaja nasr almaqdisi shaafici ayaa iska leh isagu wuxuu daabacaya mukhtasaru lxuja calaa taariki almaxaja ayb dariiqoodana waxaa qaaday shaykhulislaam ibnu teymiya xamawiyada iyo tadmuuriya yani xamawiyada uu alifay iyo waasitiyada iyo kutubihiisa maslagaaba isaguna maray in badanoo kutubihiisa ka midana waxaa ka muuqdo dabcan waa dhici kartaa in lagu arko masaa'il cilmulkalaam inuu dhex galo laakiin wuxuu u dhexgalayo waxay tahay radin uu radinayo dadka ahlu kalaamka ah oo uu ku radinayo weliba iyaga yacnii dariiqadooda iyo yacnii waxa ay markaa ay ayagu ku taagan yihiin ee isagu ictiqaadka waxa uu ka dhisaa waxa ay tahay kitaabka iyo sunnada waana waasidiyadayna ku caddahay nacam habka uu u qoray axaadiis iyo aayaad isdabageliyey aayaad iyo axaadiis ayb dariiqooda marka sheikhulislaam dariiqooda ayuu qaaday aad buuna ugu kifaacay caqiidada ugu dadaalay runtii a'imadan marka manhajuhum fi ta'liif oo caqiidada ay u alifaan waa ka duwan tahay manhajka ay u alifaan raggii dambe yacnii ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo muctasilada iyo hababka ay u alifaan aad bay u kala duwan yihiin nacam oo salafku waxay u alifi jireen markay alifayaan kitaab caqiide ah sida qaalibka waxay ku alifaan inay aayaad baab bay baabaysanayaan masaladii bay baab ka dhiganayaan kadib bay marka aayaadka iyo axaadiidta baabka kusoo arooray bay sheegaan waana ka socdaan haddana baab kaley baabaysanayaan aayaadka iyo axaadiistii bay isdabageliyaan waa dhici kartaa marmar inay sheegaan tafsiir imaam iyo oo kale qowl imaam masalada uu ka qabo kale aimada kamida iyo way marka dariiqadooda saas haddaa kitaabu tawxiid libni khuseyme akhriso waa noocaas ayuu u qoran yahay khalqu afcaalilcibaadka sidoo kale uu qoran yahay kitaabu sunna saasoo kale oo abu daawuud uu leeyahay wahaakadaa nacam kutubta ictiqaadka marka saa bay u qoraan sababtoo ah ahlu sunnati waljamaca ictiqaadkooda wuxuu ku dhisan yahay kitaabka iyo sunnada waa talaqi waxyigaa laga qaataa caqiidada ee ma ahan yacnii in fiqhigiina la yiraahda waxaa laga qaataa waxyiga oo istimdaaduhu min alkitaabi wasunna weyaan iyo wixii laga istimbaaday caqiidadiina la yiraahdo istimdaadkeedu waxaa weeyaan caqliga aaday u kala fog yihiin maxaa yeelay nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadku wuxuu baray istijada say u istijoonayaan oo xadiidkii salmaan baa wuxuu ahaa callamakum nabiyukum markii la yiri callamakum nabiyukum kula shayin xata alkhiraa'a nabigiina wax kastau idin baray xataa sida loo istijoodo musqusha iyo loo galo haa buu yiri ajal saas waa jirtaa buu yiri nacam marka haddii istijadii sidaa uu dadka u baray ma dhici kartaa marka allihii ay dadka caabudayeen iyo waxa ku tacalluqo inuu beri waayo oo u marka ma dhici karto marka nebigu haddii uu barayna saxaabada laabudda waa noo soo guurinayaan nacam oo nebigii intuu dadkii baray saxaabadiibaa aan noo sheegin iyaguna waa ansaxu khalqillaahi lilkhalqi weeyaan saxaabada saxaabadii marka way noo soo guurinayaan iyo haddii marka nebiguna naasix weeyaano waana baray saxaabadiina waa noo soo guuriyeen oo waxay ku jiraan yacni kutubtan xadiidka aan akhrisanaynay ka buuxdaa nacam sidaa darteed marka waxay wax ku dhisaan manhajkooda talaqiga maadaama uu sidaa yahay kitaabkii iyo sunnaday ku dhiseen nacam oo aayaadkii axaadiistii inay sidaa u sardiyaan saa u kaxeeyaan amaa raggan kale ashaacirada maatuuridiyada iyo ragga hadda aada u badanba ictiqaadka habka ay u qoraan oo hab ka duwan habkaas oo ictiqaadkooda waa qiila oo qaala inay jamciyaan nacam iyagii marka qaarkoodna raggii ku aada u fahmay ee ku dheeraaday ayaa markii dambe markay ka toobad keeneen ayaa waxay tilmaameen inay yiraahdeen yacni aada uga shallaayay waqtigii ka dhumay ee ilaa marka ay yiraahdeen yacni walam nastafid min duuli baxhinaa siwaa an jamacnaa qiila wa qaaluu baxhigeennii dheeraa ma aanan ka faa'iideysanin ilaa inaan ururinay qiila iyo waqaala un bis un iyo nadariya maanta la sugo berrina la buriyo marka horena la yiraahdo yacnii axaadiistiina aayaadkii waa ka fogaadeen waxay uga fogaadeen aayaadka dalaaladoodu ma ahan bay dheheen qadci iyagu hubuudka xagga hubuudka waa ka qadci aayaadka sugnaanshada aayaadka qur-aanka laakiin dalaalada aayaddan inay macnahaas ku tusayso maadaama ixtimaal kale imaan karo qadci ma ahan bay dheheen waa danni waa laga tegaa marka axaadiistiina waxay yidhaahdeen khabaralwaaxid waxa la yidhaha xadiidka aaxaadka ah mutawaatirka waa wax yarba nacam inta axaadiista ugu badan waa aaxaadkii aaxaadkii saxiixa ay bukhaari muslim meeshau doonaha ku jiree ictiqaad laga qaadan maayo dheheen isaguna maxaa yeele sugnaanshadiisaaba asaga danni ahba nacam maxaa yeele qad yukhdi ninkan qadba hadday meeshii soo gashayna waa ka cararaynaa bay dheheen isaguna mas'ale cilmiya ictiqaadiya laguma dhisaayay dheheen waa asalka marka ay ka baadiyoobeen oo ay ka dhumeenba meeshaas waa marka nacam markaasay maxay ku dhegeen oy qabsadeen marka waxay qabsadeen oo ay yacni baatilkooda u daliishadeen gabayo nacam ashcaar istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin walaa damin muhraaqi iyo ina alfu'aada ina alkalaama lafi lfu'aadi nacam oo kale iyo ayay qabsadeen gabayo yacnii noocaasoo kale waxay u daliishadeen yacnii muraadkooda iyagoo marka gabaygii gabayga laftirkiisana de sanad maba leba nacam gabay aan sanad lahayn oo wixii la raba lagu dari karo maxfuud aan ahayn xadiidka nebiga waaba maxfuudou noqonayaa sababtoo ah qur-aankii maxfuudka ahay baa lagu fahmaa wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aanku waxaa weeyaan xadiidka tafsiir wuxuu u yahay qur-aanka sunnada nebiga caleyh isalaatu wasalaam qur-aankay tafsiir u tahay marka wixii qur-aanka tafsiir u ana waaba ilaahay xaggiisa laga ayidayo laga xifdina laakiin gabayga ninka jaahiliga uu tiriyey haddii lagu yidhaah silsiladiisii keen mutawaatir miya isaga ma ahan maca daalika xadiidkii waxay ka tegayaan daryeelka gaarka la siiyey markaase waxay qabsanayaan marka axaadnimay uga tegayaan waxay qabsanayaan gabay wuxuu yahay aan la garanaynin nacam iyo cid sheegtay nacam marka waa mushkilada ay ay wax ku dhisayaan taasaa ugu badan marka walidaalika haddaa kutubtooda maanta dhan akrinayso aayad iyo xadiid ma laha nacam dalkeenana annaga hadda kutubta aada loogu akriya mathalan sunuusiyada ama umulbaraahiinka wax male aayad iyo xadiid xataa xadiid daciifa ma laha nacam ayb qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam ma laha maca daalika ictiqaad bayna ka hadlaysaa marka taas oo kale m yani waa ma fiicna nacam ayb ictiqaadka marka habka ictiqaadka loo qora waa ku kala duwan yihiin marka ahlu sunnada iyo dadkan marka ahlu sunnada aan ahayn oo ahlu sunnada aan ahayn way ku kala duwayn ahlu sunnada markaan leeyahana sunnada macnaheeda khaaska aan u jeedaa nacam macnaha caamka shiica iyo sunno uma jeedi hadeertaan nacam marka ictiqaadku saas u socdaa mararka qaarna ictiqaadkii sida u qodobaysnaa yacni ictiqaadkii kitaabka iyo sunnada ay ku dhiseen ayay mararka qaar qodobeeyaan yani marka caqiidatu daxaawiya taas waa tii oo la qodobeeyey oo kale waay caqiidadan hadda aan akhrisanayna waa taasoo qodobaysan waa nacam hay oo marka aad arkayso ka arkaysid kitaabka adiladii ay kasoo bixiyeen marka aimada nacam marka waxay ku kala duwan yihin marka waxay tahay aimadan iyagoo xataa ictiqaadka markay qodobeynayaan waxay u celinayaan waa kitaab iyo sunno oo iyagu saasay aaminsan yihiin khabarul aaxaad caqiida lagama qaatay iyo waxaas ma aaminsana nacam laakiin kuwan axaadiistayba ka dheeraanayaanba maba rabaanba nacam walidaalika tuxfatulmuriidka jawharada sharxayo jawharatu tawxiidka laqaani uu leeyahay ibraahimu laqaani kitaabka sharxayo tuxfatulmuriidka markuu ka hadlayo qadarka qadaha iyo qadarka wuxuu leeyahay qadaha iyo qadarku waxay cuskadeen asxaabteenna naqli adila naqliyay cuskadeen buu yidhi qadaha iyo qadarkuna waxay u laabtaan buu yidhi alasmaa u sifaat marka wuxuu yidhi inay dadku un u sahlaanay ugu talagaleen taas ma ahane ee asalku wuxuu ahaa inaan adilo naqliya la cuskanin adila caqliya layska cuskado mar hadday alasmaa sifaad u laabanayso sooma garanin marka waa nimanku marka waxay wax ku dhisaayeen maaha kitaabka sunnada waa caqliyaadkaas nacam caqliyaadkii baa marka isdardaraya mararka qaar oo qofka keliya halka qof maanta buu nadariye keenaa waa qadci buu leeyahay nadariyadan berrina waa ka laabana see shay qadciya marka maantana qadci oo u yahay berri haddana looga looga guuray marka nacam oo qofka uu uga intiqaala marka nacam ayb marka taas waa waa furuuqda u kala dhexaysa ee muuqato waa ayb marka calaa kullin marka kitaabku marka labada imaam ictiqaadkooda ayaa ayuu qorayaa qaala alimaamu abuu muxamedin cabduraxmaan ibnu abi xaatim waxa uu yidhi imaamka abuu muxamed cabduraxmaan ibnu abi xaatim sa'altu abii wa abaa zurca aabbahay iyo abuu zurca ayaan su-aalay buu yidhi can madhabi ahli sunnati ahlu sunnada can madaahibi ahli sunna ahlu sunnada waxay ku tagaan fii usuuli ddiini yacni ay uga tagaan ictiqaadka usuuludiinka wamaa adrakaa iyo waxay soo gaareen calayhi maagaasba korkiisa wamaa adrakaa waxay soo gaareen calayhi isaga dushiisa alculamaaa ay soo gaareen inay yihiin fii jamiici alamsaari magaalooyinka dhammaantood iyo wamaa yactaqidaani waxay ictiqaadsan yihiin oo min daalika kaagaas ka mid ah fa qaala waxay yidhaahdeen adraknaa waxaanu soo gaarnay alculamaaa culimada fii jamiici alamsaari magaalooyinka waaweyn oo dhan xijaazan wa ciraaqan wa misran wa shaaman wa yamanan fa kaana min madaahibihim madaahibtooda wuxuu ahaa anna inta soo socota oo dhan marka waxaa weeyaan waa saas nacam marka su-aal bay ku bilaabato sa'altu abi abaa zurca can madaahib ahli sunnati fii usuuli iddiin marka waxaa laga qaadanaya salafku inay danaynayeen ictiqaadka maxaa yeelay abu xaatim ibnu abi xaatim imaamkaas weyn raggii shuyuukhdiisa ahaa ee aabihiis iyo aabihii saaxiibkiis ayuu wuxuu weydiinayaa madaahib ahli sunna marka waa in laysku kalifa marka oo ictiqaadka la raadiyo waay ee maaha in la yidhaahdo ictiqaad naga daaya haddii ictiqaad la maqlaba khilaaf waayo naga daaya in la dhaho maaha bal in dadka ahalka o ah la su-aalo ictiqaadka ahli sunnada la baaro qofkuna uu ictiqaadiyo marka ilaahayna kula kulmo subxaanahu wa tacaala inay mas'ale muhiima ay tahay maxaa yeele waxay u su-aalayaan waa ahamiyadda ay leedahay ayb sa'altu abii wa abaa zurcata raximahum allah can madaahibi ahli sunna madaahibta ahli sunnada madaahib marka waxaa weeyaan waa makaano taga waayo yani waxay ku tagaan baa haddase loo jeedaa ahlu sunnada waxay ku tageen fii usuuli iddiin ahlu sunnana waa sunna sunnada dadkeeda ayb ahlu sunnahana mar walba waxaa la yidhahdaa ahlu sunnati waaljamaaca ahlul athar waa la yira ahlulxadiid waa la yiraahdaa nacam marka ahlu sunna marka la yiraahdana sunnadan al baa la geliyey waa tii la yaqaanay sideedana sunna waxaa weeyan waa dariiqa dariiqatu lmasluuka wadada la qaadaa sunna la yiraahdaa waxaa isku mida mid xun ha ahaato ama mid san oo wanaagsan ha noqoto laakiin hadda sunnadan al maadaama la geliyey waa cahdiye oo tii laysla garanayo nacam ee midii sunnada laysla garanayo marka waa tee midii rasuulka ka timid waa sala allahu caleyh waali wasalam ee asxaabtiisa waana midda markay dadka iskhilaafaan nebigu uu tilmaamo in loo laabto fa inahu man yacsh minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kathiira facalaykum bisunnatii midda uu yiri war sunnadeyda ogaada oo laazima wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin midda uu yiri weeyaan ayb marka waana midda xadiidkii kale isaguna iftiraaqa xadiidu liftiraaq waa midii uu ku yiri nabiga sala allahu aleyh waali wasalama maa ana calayhi alyowma wa asxaabii dadka badbaadaya firqada badbaadaysa waa midda ku taagan waxaan aniga ku taaganaya asxaabteyda idan marka assunna waa sunnadii rasuulka iyo asxaabtiisa ay ku taagnaayeen ayb mararka qaar marka ahlu sunnati waljamaaca baa lagu daraayo waljamaacana waxay tahay marka ijmaacana waa ku taagan yihiin ijmaacana way ku taaganyhin marka sunnadii iyo ijmaaca ayay tixgeliyaan marka ayb waljamaaca waxaa kaloo tahay waxaa weeyaan sunnadii nebigay qabsanayaan mana ku kala tagaan sunnadii kuma kala tagaan waxyaabaha sunnada loogu kala tagana waxaa ka mid a qofba inay daraf qabsato oo qof uu dhinac ka qabsado dhinac kala dayaco kana dhinac ka qabsado dhinac kalena dayaco waana asbaabulfurqa sheikhulislaam ibnu teymiya fataawaha sida ku sugan oo sheikhulislaam meelaha ugu horeysaba markuu ka hadlayo furqada iyo waxyaabaha furqada keena wuxuu ku tilmaamaya qofku inuu diinkii daraf ka qabsado darafna uu ka tago nacam ayb marka dadkani waxaa weyan sunnadii kuma kala tagaan ahlu sunnati waljamaaca weeyaan ibnu cabaas baana laga wariyeyo waxa uu yidhi yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh tabyadu wujuuhu ahli sunnati waaljamaaca sidaa buu yiri marka ahlu sunnati waaljamaaca waa dadkaas marka sunnada qofka haddaanu sunnadii wax ku dhisin ahlu sunna ma aha see ahlu sunna u noqonaya isagoo sunnadiiba ka cararaya oo sunnadii ictiqaad lagama qaato qof dhahaya ahlu sunna ma aha waljamaacana waxa ay tahay qofkii markuu sunnadii haystana in sunnadii ou dadki in sunnadii korkeedii lagu kala tagana ma ahan iyadana nacam oo yacni waxaa weya waa wuxuu jamciyey sunno dariiqo saxiix oo dariiqadii rasuulka asxaabtiisa iyo furqa la-aan jamaacadii oo tixgelinaya marka dadki in la kala geegeeyo oo furqa lagu kala geegeeyo ma aha nacam oo ama aaraa lagu kala geeyo ama afkaar lagu kala geeyo ninba uu xoogaa koox haysto nacam marka waxa uu leeyahay madaahib ahli sunna marka ahlu sunnada marka de ictiqaadkooda markii hore xilliga asxaabta iyo taabiciinta iyo kheyrka aada u fara badnaa in la dawino la qoro de marka waxaa weeyaan baahi aada u badan looma qabin oo kitaabka iyo sunnaday ku dhex jirtay gooni in loo qoro usuuludiin iyo baahi badan ma jirin markii hore markii dambe firaqu ay soo baxeen oo khawaarijtu soo baxday oo shiicadii timid oo dabadeed yacni ay jacdu bnu dirham ninkii ahaa sifaadka inuu inkiro ou bilaabay oo dabadeed yani uu yimid ninkii waxaa ahaa jahmi ibnu safwaan iyo waxaa sii bilaabatay marka kulamaa sanadku ou dib sooma oo usoo socdo khilaafkii baa badanaya kulamaa marka khilaafka ou batana waxaa weeyaan in dadkii wax loo bayaaniyo yaa qasab noqonayso markaasay culimadii marka waxay qoreen kutubta ictiqaadka in la qoro marka ayay aad marka iyo masaa-isha ictiqaadka in laga hadlo shubahadooda in la radiyo markaasay saa ku bilaabantahy ayb fii usuuli diini ku saabsan usuulu diinna caqiidada ayaa loo jeedaa laga wadaa wamaa adrakaa iyo waxay soo gaareen baan su-aalay wamaa adrakaa calayhi alculamaa wamaa adrakaa waxay soo gaareen iyaga labadoodaas alculamaa culimada ay kusoo gaareen caleyhi kaa korkiisa fii jamiici alamsaari magaalooyinka dhammaantood magaalooyinka waaweyn alamsaar waa jamcu misr waana magaalada weyn wamaa yactaqidaani min dalika iyo waxa ay ictiqaadseen iyagu laftirkooda yani wuxuu leeyahy culimada maxaa kusoo gaarteen ayagoo ku sugan idinka maxaa ictiqaadsantihiin ayb faqaalaha waxay dhaheen adrakna alculamaaa fii jamiici alamsaari magaalooyinka dhammaanteed culimmadii waxaanu kusoo gaarnay xijaazan wa ciraaqan wa misran wa shaaman wa yamanan magaalahaasoo dhan fa kaana min madaahibihim madaahibtooda waxaa ka mid ahaa ana aliimaana qowlun taasoo marka hore ku bilaabay marka iimaankii masaa-ishii ku saabsaneyd ayuu ku bilaabay markii horeba nacam wuxuu ku bilaabay marka ana aliimaana iimaanku qowlun inuu yahay qowl iyo camalun iyo camal inuu yahay ayb yasiidu inuu iimaanka kordho oo uu ziyaado wayanqusu inuu iimaanka nuqsaamo oo nuqsaani ay la soo gudboonaatay ku timaado ayb nacam nuqdada ugu horeysa marka masaladan iimaanku ka bilaabay runtii iyada in laga bilaaban aaday muhiim u tahay sababta waxa ay tahay masaladan iimaanka ku tacalluqdo ama ku xiran waa masaladii ugu masaa-isha iimaanka waxaa ku xiran masaa'il alasmaa'i waalaxkaam hadaad maqasho masalat liimaan waa masaa'il alasmaai waalaxkaam asmaada dadka mu'min kaafir munaafiq mushrik waxay ku wada xiran tahay waxaa weyaan masaa-ishan ayay ku xiran tahay yacni muumin iyo kaafirba dheh axkaamna waa ka dhalanaysaa axkaam adduunyo iyo mid aakhira labadaba way ka dhalanaysaa nacam ayb mar hadday sidaa tahay marka waa masaa'il aad iyo aad marka khatiir u ah cilmi la-aanna qofka inuu dhex galo aanay ahayn ahlu sunnada waxay ka qabaan inuu ogaadaa ay qasab tahay nacam qabla kulli shay masaladanna waa masaladii khilaafkii ugu horreeyey oo ahlu qiblaha soo kala dhex galo maxaa yeeley khilaafkii ugu horreeyey ahlu sunnaha soo yani waxaan ujeedaa cafan khilaafkii ugu horreeyey ahlu qiblaha dadka yacni muslimiinta khilaafkii ugu horreeyey ee kusoo dariyo dushooda tanay ahayd nacam masaladan yacni waxay ahayd qofka murtakibulkabiira haddii uu yahay dembi weyn haddii uu koro maxaa lagu magacaabayaa mu'min miyaa gaal miyuu noqonayaa khawaarijna waatay tiri marka waa gaal buu ku noqonaya hadduu kabiiro koro muctasiladuna ay tiri mansila bayna almansilatayn ahlu sunnuhuna ay yidhaahdeen mu'minun biiimaanihi kaafirun faasiqun bikabiiratihi saasaan dhahayna ay dheen ama mu'minun naaqisu liimaan marka waa masaaisha ugu masaladii ugu horreysa sida sheekhulislaam uu tilmaamayo laysku khilaafayba ahlu qiblada isku khilaafeen marka ahamiyad aada u weyn bay leedahay ibnu rajabna masalada ahmiyaddeeda aad iyo aada u muujiyey waxa uu tilmaamay waxauu yihi wahadihi almasaa'ilu acni masaa'il alislaami waaliimaani waalkufri waannifaaqi masaa'ilu cadiima waa masaa'ilu waaweyn buu yihi masaa'ilu cadiima jiddan fain allaha maxaa yeele callaqa bihadihi alasmaa asmaadan buu ku xiray alsacaadata washaqaawata waistixqaaqa aljannati wannaar sacaadada iyo shaqaawada iyo jannada mudashadeeda iyo naarta mudashadeeda waalikhtilaafu fii musamayaatiha awalu ikhtilaafin waqaca fii hadihi alumma yacnii khilaafka musamayaadkan waxyaabahan waxyaabaha lagu maga musamayaadkooda khilaafkii ugu horreeyey ummaddan dhexdeeda ku dhaca ayuu ahaa wahuwa khilaafu alkhawaariji lisaxaaba waana khilaafka ay khawaarij asxaabtu khilaafeen xaytu akhrajuu cusaata almuwaxidiina min alislaam dadka muwaxidiinta cusaadooday islaamka ka saareen wa adkhaluuhum fii daa'irati alkufri bay geliyeen wa caamaluuhum mucaamalata alkufaar ayay kula mucaamaloodeen wastaxalluu bidalika dima'a almuslimiin muslimiinta dhiigooday ku xalaashadeen iyo wa amwaalahum huma xadatha bacdahum khilaafu lmuctasila ayaa yimid iyo wa qowluhum baa soo dariyey bilmansilati bayna almansilatayn uma xadatha khilaafu lmurji'a khilaafkii murji'adaa yimid markaa kadib oo ay leeyihiin ina alfaasiqa mu'minun kaamilu liimaan ayb waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weeyaan waxa uu ku wada yimaadeen ayb khilaafka marka sidaaba usii socday marka masaladan baa ugu horeysay khawaarij baa bilowday muctazila ku xigsatay murjia timid nacam wahaakadaa sidaabuu u waday nacam culimadana kutub fara badan bay ka alifeen kitaabul iimaan iimaanka ahmiyadda masalada ahmiyadda ay leedahay darteed baa kutub fara badan looga alifay aliimaan liabi cubeyd alqasim bn salaam aliimaan liabi bakr bn abi shayba aliimaan oo imaam axmed loo nisbeeyey waa jiraa aliimaan lialmarwasi tacdiimu qadri salahna mabaaxid badan oo iimaanka ku saabsan buu ku dhigay aliimaan libni mandah ibni mandah kitaabulimaan buu leeyahay isaga laftirkiisa sheikhulislaam laba kitaab buu leeyahay aliimaan la yiraahdo iimaan alawsat iyo iimaan lkabiir aliimaan lkabiir iyo aliimaan alawsat kan dambe aliimaan alawsatka sharx xadiidi jibriil ayaa lagu magacaabaa marka aad bay u fara badan yihiin kutubta gaar ahaan looga alifay iyo kuwa lagu dhex daray kutub alcaqaa'id marka masalada ahmiyadeeda hadaa intaa aan uga baxno mabaaxifta masaladan ka imaaneysa ayaa waxa ay tahay dhowr meel ayaa masaladan laga baaraa marka hore waxay tahay aliimaan iimaanka tacriifkiisu waa maxay iimaanka luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa aliqraar luqa ahaan waxaa weyan aliqraar ama atasdiiq culamada qaarna atasdiiq bay yidhaahdaan wamaa anta bimuminin lana ay bimusadiqin lana aliqraarna waa lagu tilmaamaa sheikhulislaamna middaa iqraarka ayuu rajaxayaa sababtoo ah tasdiiqu dhinac walbo iimaanka muraadif kalama aha nacam maxaa yeelay atasdiiq waxaa kasoo horjeeda atakdiib ayaa kasoo horjeeda sidaad ogtahay iimaankuna yacni kufriguna takdiib keliya kuma koobna sida la ogsoon yahay nacam sidaa darteed dhinac walbo kama mudaabaqey kama kama yacni muraadif kalama noqonayo marka kadib marka aliqraarka inuu fiican yahay ayuu xoojiyaa wujuuh fara badanna waa u sheegaa kitaabuliimaan sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah xagga sharciga marka waxaa jira marka shayga yacni asmaa'da luqadu inay macno ku yeeshaan sharciguna inuu macaani kale kusii daro nacam marka mid haddii asmaa'du luqadu ay macno ku lahaayeen awel sharcigu uu macaanidaas wax ku siyaadiyo ama shuruud iyo wax lamida uu ku xiro kusii siyaadiyo waxaa la dhahayaa xaqiiqa sharciya bay noqonaysaa nacam haddii sharci laga hadlaayana xaqiiqa sharciyada in lagu tacriifiyay noqonaysaa marka nacam walidaalika ahlu bidcada iyo ahlu sunnada furuuqda u dhexaysa waxaa ka mid a ayagu luqa keliya oo mujaraday wax ku dhisaan laakiin ahlu sunnada mar walba waxay tixgeliyaan xaqaa'iqa sharciga nacam ayb marka al-iimaanu asmaadaasuu ka mid yahay luqada haddii atasdiiq lagu macneeyo ama aliqraar lagu macneeyo sharcigu macaani kalo ku daray nacam iimaanka uu ku daray nacam oo luqada calaaqa lale iyada laftirkeeda oon luqadii ka fogeyn hadda nacam xaqaa'iqaas sharcigayna culummadu ku tacriifiyaan markay iimaan tacriifinayaan nacam iyada in lagu gaain yacni iyada la kor joogo ayaana waajib ah markaasoo kale nacam iimaanka marka xaqiiqa ahaan marka xaqiiqadiisa sharciga waa tanaa al-iimaanu qowluhu wacamal yaziidu wayanqus waana midda uu imaamu albukhaari uu yidhi kun imaam ayaan soo gaaray kulligood sidaan bay dhahayeen nacam ayb aliimaanu qowlun wa camal markaan fasirno marka iimaanku waa qowl iyo camal qowlka laba ayuu u qeybsamaa qowlu lqalbi iyo qowlu llisaan camalkuna laba u qeybsamayaa camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix ayb qowlu lqalbi qalbiga qowlkiisu qowl buu leeyahayo waxaa weyan almacrifatu billaah ilaahay oo la garto atasdiiq alla oo la rumeeyo waay ayb lisaankuna qowlu lisaanna waa jiraayo wa laa ilaha illa allahu yo lagu dhawaaqo shahaadadii oo kale oo lala yimaado lagu dhawaaqo camalka camalulqalbi iyo camaluuljawaarix buu leeyahay camalulqalbi waxaa weeyaan khuduuca ilaahay loo khuduuco khowfka alla laga cabsado xubiga alla la jeclaado ayb waxyaabahaas oo dhan weeyaan alwalaa walbara waa camal qalbi ah weeyaan nacam ayb tawakulkii baa ka mida waa fara badan yihiin nacam camaluuljawaarixna de salaadii iyo jihaadkii iyo dawaafkii iyo waxyaabaha baa ka mida xubnaha acmaasha ay qabanayaan haddaba iimaanku haddii sidaan ou yahay al-iimaanu qowlun wa camal aan niri ahlu sunnaha weliba waxay leeyihiin haddana iimaanku sidaa isagoo ah waxay ka qaateen xadiidkii nabiga sala allahu caleyh waali wasalam ee ahaa aliimaanu bidcun wa situuna shucba fii riwaayatin bidcun wa sabcuun aw bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waa qowlkii wa adnaaha imaadat aladaa can iariiq waxaa ugu hooseyso dariiqa oo laga qaado wax dadka dhibaayo taana iyaduna waxaa weeyaan waa camal jaarixi ah waalxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna camal qalbi ah waa kulligoodna iimaan baa lagu tilmaamay salaada ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum waxayna mufasiriintu yacnii dhammaantood wada sheegeen iimaanakum ay salaatakum inay tahay ayb marka ahlu sunnaha marka intaa waxaa u raacsan iimaanku waa qowl iyo camal walahu aslun wa farcun taabaa u raacsan walahu aslun wa farcun iimaanku wuxuu leeyahay asal iyo farac ayb asal buu leeyahayoo qofka haddii uu haysto asalkaasi ou mu'min noqonayo asal ahaan faracna waa leeyahayoo yacni haddii faraci uu ku daro iimaankiisu yacni uu dhammaystirmaayo liliimaani aslun wa farcun bay leeyihiin ibnu nasr almarwasi tacdiimu qadr salah wuu ku sheegaa sheikhulislaam asaarimulmasluulka iyo meelo fara badan buu ku sheegaa aimo badan waxaa sidoo kale tilmaamay ibnu mandah kitaabkiisa la yiraahdo kitaabkiisa la yirahdo kitaabu liimaan waana mas'ale muhima weeyaan maxaa yeelay hadhow marka aan ka hadlayno firaqu waxay iimaanka ku sheegeen aad iyo aad baan ugu baahanaynaa daruuri bayna noqonaysaa ayb iimaanku marka sidaan sheegayna asal iyo farac buu leeyahay asalkiisu marka waa maxay asalkiisu waa tasdiiqa iyo iqraarka iyo xubiga iyo waxyaabahaas weeyaan nacam asalkiisu waa saas ayb acmaasha kale acmaashuna marka waxaa weeyaan kale waxay u noqonaysaa farac nacam iimaankii bay farac u noqonaysaa ayb min hunaa marka qofka hadduu asalkii haysto diintii kama baxsana ayb faracu uu ka maqan yahay farcibaa marka farac waajiba iyo farac mustaxaba u qeybsamo faraca waajibkaa marka uu ka maqan yahay qofkii aslul iimaan waa haystaa farac waajibaa ka maqan qofkaas iimaanka waa laga anfin karaa waana midda axaadiista in badan ay ku timaado laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min amaba ay ku imaanayso laa iimaana liman laa amaanata lahu oo kale ay ku imaanayso maxaa yeelay faraca waajibkaa hadduu ka tago shay waajiba waa lagu anfin karaa iimaanka laakiin ictibaarka iimaanka laga anfinaya marka waxaa weeyaan waa aliimaanu almutlaq waay waa iimaanka kaamilka waxa la anfinaya xaqiiqada ah amaa mutlaqu liimaan maya aliimaanu lmutlaq iyo mutlaqu liimaan baa kala jiro mutlaquliimaan waa iimaan bartiis un qofku inuu leeyahay ninkii asluliimaan haysto mutlaquliimaan waa haystaa amaa laakiin aliimaanu lmutlaq oo qofka inaad mu'min ku idlaaqdo ma mudna qofka faraca waajibkaa ka tegey ayb marka iimaanku inuu asal farac leey horta aan sheegno culimada marka sidaa tilmaantay waxaa kamid ah alimaamu almarwasi raximahullah oo waxa uu yiri tacdiimu qadri salaah juska labaad sabxada toddoba boqol iyo labo ilaa ana lahu aslan wa farcan aimada ahlu sunnada qaar kamida buu tilmaamaysay u sheegeen waxa uu yiri ilaa ana lahu aslan wa farcan iimaanku asal farac buu leeyahay fa asluhu aliqraaru bilqalbi asalkiisu waxaa weeyaan qalbiga in laga iqraaro can ilmacrifati wa huwa alkhuduucu lilahi bilcubuudiyati horta ilaahay in loogu khuduuco addoonnimo waalkhuduucu lahu birubuubiyati wakadalika khuduucu lisaani carabka inuu khuduuc la yimaado biliqraari bililaahiyati oo laa ilaha illahu inuu qirto bilikhlaasi lahu min alqalbi ikhlaas marka alle uu cibaadada u gooni yeelo min alqalbi wallisaan qalbiga lisaanka ay kasoo go-do marka anahu waaxidun laa shariika lahu huma furuucu haadeyni markaa dabadeed kuwan furuucdooda inuu la yimaado alkhuduucu lahu biadaa'i alfaraa'idi waa maxay marka furuucdooda waxa uu yidhi alkhuduucu lahu inuu alla u khuduuco u hogaansamo biadaa'i alfaraa'idi kullihaa faraa-isha oo dhammaan faraa-isha oo dhan gudashadeeda inuu ilaahay ugu hogaansamo waa furuucdii buu ka dhigay marka alam tasmac qowla annabiy sal ly salam alislaamu shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu llah wa iqaamu salaa wa itaau zakaa intaha kalaamuhu mar kale isagoo sidaasoo kale tilmaamayo dadka yacnii islaamka iyo iimaanka kala geeyey ayaa waxa uu yidhi a'imadaa ahlu sunnada jumhuurtoodana waaye waxay dhaheen buu yidhi lil iimaani aslun wa farcun iimaanku asli farc buu leeyahay wa didu liimaani alkufru iimaanka didkiisuna waa kufriga fii kulli macnan fa aslu liimaani aliqraaru watasdiiq asluliimaanku waxaa weeyaan aliqraaru waltasdiiq wa farcuhuna waxaa weeyaan ikmaalu lcamali bilqalbi camalkii qalbiga dhammaystirkiisa in lagu dhammaystiro ayb marka walbadan iyo acmaashii jirka marka asluliimaan kufriga ka hor imaanaya waa kii diinta looga baxaya farculiimaan kufriga ka hor imaanayana nusuustu ay sheegaysa mararka qaar waa kufrun duuna kufrin midka la yiraahdo hadba marka asalkiina waxaa kasoo horjeedo nooc kufriya farciina nooc kufri abaa kasoo horjeedo isla meesha ayuu ku tilmaamay marwasi tacdiimu qadri salaadka meelo fara badan oo kalena wuu kaga hadlay saasoo kale sidaasoo kale marka maxamed ibnu isxaaq ibnu mandah uu ka hadlay isagana kitaabuul iimaan juska koowaad safxada saddex boqol soddon iyo kow ayuu uga hadlay oo markuu sheegayo firaqu say u kala qabaan ikhtilaafu aqaawiili innaasi fi liimaan fi liimaani maa huwa ayaa waxa uu yidhi siduu usoo waday wa qaala ahluljamaacati waaliimaan buu yidhi wa qaala ahluljamaacati ahlu sunnadii waxay dhaheen aliimaanu iimaanku hiya daacaatu kulluhaa daacaadkao dhan weeyaan bilqalbi wallisaani wa saa'iri aljawaarixi gayra ana lahu aslan wa farcan laakiin wuxuu leeyahay asal i farc fa asluhu iimaanka asalkiisa almacrifatu billaah weeyaan ilaahay oo la aqoonsado waatasdiiqu lahu alla oo la rumeeyo wa bihi isaga loo rumeeyo la rumeeyo isaga wa bimaa jaaa min cindihi wixii alla ka yimid oo la rumeeyo agtiisa bilqalbi wallisaan laga rumeeyo qalbiga iyo lisaanka maca alkhuduuci lahu loo khuduuco weliba loo inqiyaado waalxubbi lahu la jeclaado waalkhawfi minhu isaga laga cabsado watacdiimi lahu la weyneeyo maca tarki takaburi waalistinkaaf iyadoo laga tegayo isla weyninka iyo kibirka waalmucaanada iyo madax adeyga ayb fa idaa ataa bi hada alasli hadduu la yimaado faqad dakhala fi liimaan iimaanka waa soo galay qofka walazimahu smuhu magaciisa u laasimayo waaxkaamuhu walaa yakuunu mustakmilan ma noqonayo qof iimaankii dhammaystirtay laakiin mustakmilan lahu xataa yaatiya bifarcihi ilaa farcii iimaanka uu la yimaado wa farcuhu almuftaradu calayhi farciisuna waxaa weeyaan shayga dushi lagu farad yeelay aw ilfaraa'id ama faraa-ishii waijtinaabu almaxaarim iyo maxaarimtii oo laga tago marka waa kaa asalkii iyo farci labadaba sidaas isagana u tilmaamay nacam ayb marka ismaaciili abubakr aismaaciili sidoo kale abu maxamed ibnu xasmi aabari imaamu abari abu jacfar aabari kulligood yani ilaa labaatameeye imaam taqriiban sidaa waa u sheegeen tacbiirkan baana ka wanaagsan marka lakala saarayo khawaarijta ictiqaadkooda iyo ahlu sunnada kan in lagu kala saaro oo ahlu sunnada iimaankii baa darajaad u kala leh asalay farac buu u kala yahay khawaarijtu laakiin uma laha isaga darajaad uma kala laha kulligood kulligiis waxaa weya saf bay ka maraan walidaalika ibnu mandah wuxuu leeyahay khawaarijta iimaanka waxay ku tacriifiyeen al-iimaanu ficlu daacaati almuftaradati kulliha daacaadka ilaahay uu farad yeelay ayaa lagu farad yeelay dadka lagu farad yeelay kulligood oo la sameeyo khawaarijtu sidaabay dhahayaanoo iimaan waxaa la yidhaha daacaadka faradka kulligood oo la sameeyo marka soo uma jeedid asal iyo farac uma kala laha iyaga asal iyo farac uma kala laha marka meesha caqiidada khawaarijta ima ahlu sunnada ku kala duwantaha taas waa kulligood way dhahayaan khawaarijtuba al-iimaanu qowlun wa camal way dhahaan muctasilada kadaalika way dhahaysaa sidaas laakiin xaggee lagu kala duwan yahayna ahlu sunnahaas asal iyo farac bay iimaanku u yeelayaan oo asalkiisa waa tasdiiqa iyo iqraarka yacni qalbiga iyo lisaanka farciisuna waxaa weeyaan acmaasha kale allaahuma salaada iyo waxyaabahaas yacni waxaa weeyaan asalka qaar culimmada kamida in badanoo kamida way ku daraan nacam laakiin guud ahaan waa taa waa saas amaa khawaarijtu ayagu daacaadka oo dhan oo la sameeya iimaan u yaqaanaan nacam haddii qofku marka hal daaca uu ka tago iimaankii dhan oo weynaya marka ayaga agtooda saasay marka waxaa weyan muslimiintana ku gaalaysiiyaan dhiigoodana ku banaystaan ayb taasaa marka masalada marka sidaa in loo sheego salafku asalay farac baa kasoo aroorto ka timid laakiin in la yiraahdo yacni khawaarijta ahlu sunnada farqiga u dhexeeya waxaa weeyaan iimaanku ahlu sunnaha waxay yiraahdaan iimaan camaluljawaarixa waa shardu kamaal ee shardu sixa ma aha camalku waa shardu kamaal ee shardu sixa ma aha khawaarijtuna waxay dhahaan camalku waa shardu sixa yani waxaas waxaa weeye shardi iyo waxaanoo dhan salafkii kama imaanin ma aynan cabirin macnaha isaga marka in laga tago asal iyo farca la cabiraa fiican oo la yidhaahdo adiga waxaan aad kale shardiga aad ka dhigayso hadday asalka galeenna de waa asal qofkii waayey iimaankii dhan buu waayey hadday farci galeenna qofkii asalku ou haysto qofkaasi iimaankii kulligiis mutlaqul iimaan lagama siibayo nacam sidaa in la yidhaahdo weeyaan nacam marka aslul iimaanku marka sidaa in marka loogu kala qaaday noqonaysaa nacam nacam amaa marka masaladan marka wax badan baana ka imaado camal midda kale camalku shardu kamaal miya mase shardu sixa camalka laftirkiisa wuxuu u baahan yahay in la qeydo camalka waxaa jira camal yacnii aslul iimaan gelayaa jiro acmaasha quluubta in badanoo kamida oo kale qofka inuu qowf haysto xubi ilaahay inuu jecel yahay acmaal qalbi waa camal haddaad tiraa kii qalbigana waa soo gelayaa nacam marka sidaa darteed dadka idlaaqayo dhahayo camalku waa iska shardu kamaal waa waxaa weeyaan waa waa waa waa khada waa nacam taas ayb marka alimaanu qowlu wacamal qowlkii marka qowlulqalbi walisaan camalkii camalulqalbi waljawaarix weeyaan ilaa ana lahu aslan wa farcan asal iyo farc buuna leeyahay asalkiisuna waa tasdiiqa iyo iqraarka yani qalbiga iyo lisaaniga ah inuu kala imaado acmaashii qalbiga usuusheediina inuu la imaado camaluljawaarixna waxaa weyan marka faraciina waxaa weeyaan marka in lagu dhamaystiro faraaisha gudashadeeda acmaashii acmaashii jawaarixda marka in lagu dhamaystiro waxyaaba marka waxaa jira qofka aslul iimaanku hadduu ka tago waa sheegna hadda aslul iimaan mararka qaar waxaa jira qofka acmaashiisa qaar ou sameeyo ama yacnii camal qowl ou dhaho ama camal ou la yimaado ou tusinaayo in aslul iimaan qofkan qalbigiisaba uunan ku jirinba nacam taana marka culummadu qeyd ayyan taana culummada daabit iyo qawaacid uma sameeyaan waxaa weyan amhilo unbay ka bixiyaan dad baa amhilada u qaatay inay dawaabid camal ay tahay nacam waana khalad nacam waxyaaba marka marka ay dhahayaan culimada kufriga camaliga waxa ay dhici karta yacni acmaasha iyo aqwaasha qaarkood ayaa waxay tusaysaa qofkan in aslul iimaan uu ka maqanya marka ay leeyihin acmaasha marka ay mithaal ka bixinayaan mathalan ay leeyihin sida nebigoo lacaayo kale musxafko qashin lagu tuuro oo kale amhilo waay kuwaas nacam ayb wixii marka lamid ah kuwaas oo ahlu cilmigu u arkaan sidaas oo kale qofkan yacni inaynan aslul iimaan iyo ficilkaas inuunan meel kuwada kulmaynin oo mutanaaqidaan ay isku yihiin yacni camalkiisibaa wuxuu ka hor imaanaa waxa uu sheeganayo aslul iimaankii kaasoo kale marka waxaa weeyaan de aslul iimaan waaba ma haystaa yay culummadu dhahayaan diintana marka waxaa weeyaan mutlaqul iimaan buuba ku weynayaa taasoo kale walow iddacaa hadduu doonaha sheegto ayb yaziidu wayanqus iimaanku marka waa ziyaadaa waana nuqsaamaa buu yiri nacam intaa kadib marka ziyaadatu liiman nuqsaan intaanaan gelinba firaqu maxay ka kala qabaan iimaanku ahlu sunnaha waa sheegnay firaqu ayagu waxay ka qabaan murji'ada oo dhan dhowr firqo ilaa afar firqoo kalean kasoo qabanaynaa murji'ada waxaa weeyaan jahmiyada oo kale waxay leeyihiin aliimaanu huwa almacrifa iimaanku waa macrifo qofki ilaahay yaqaano nebi maxamed yaqaano waa mu'min kaamiluliimaan bay leeyihiin madhab iimaanka laga sheegana kan ugu xun waa maxaa yeele waxaa ka dhalanayso yahuuddu inay mu'miniin yihiin kaamilul iimaan maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahy aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum sidoo kale ibliis rabbigiis waa yaqaanay qaala rabbi andirni qaala rabbi andirnii ilaa yowmi yubcathuun qaala fabicizatika la uquyanahum ajmaciin cizadii ilaahay buu ku dhaaranaa wou yaqaanay marka ibliis rabbigiis nacam maca daalika haddana waa gaaloobay muxuu ku gaaloobay marka haddii macrifada keligeed iimaan ay tahay ayb qoladaa iyagu marka kuwaasaa radin u ah iyaguna sidoo kale karaamiyada nimanka la yirahdo atbaacu maxamed ibni karaam asijistani ayagu waxay qabaan aliimaanu iimaanku inuu yahay huwa alqowl faqad in iimaanka afka un laga dhawaaqo walow lam yactiqid biqalbihi qalbiga yaanu ka ictiqaadinba qofka hadduu doono iyaguna marka waxaa weeyaan munaafiqiintii afka ka tiri mu'miniin baan nahay allana ku beeniyey ayaa lagu xujeynayaa nacam wamin annaasi man yaquulu aamanaa billahi wabilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin buu ilaah yiri ayb qolada kale ashaacirada weeyaanu aliimaanu huwa tasdiiq bay dhaheen wamaa anta bimu'minin lanaa bayna soo deliishadeen luqadii unbay iska ag istaageen kuwaas ayaka nacam ayb oo qofki qalbigiisa ka rumeeyay dhaheen carabkana aan uga dhawaaqinba iimaan laa ilaha illa allahu aan afka ka dhihin isagoo awoodaya xataa waa mu'min bay dhaheen cind allaahi cind allaahi mu'min muxuunan ku ahayn muxuu u diiday isagoo awoodi kara inuu ku dhawaaqo carabka inuu uga hogaansamo aqwaashii salafka waataan hadda akrinayna nacam ayb kaas isaguna marka nebigana dadka soo islaamay iimaankooda yani yani waxaa weyan la qiray waxay ahaayeen dad iimaan dad alla yacni qiranaya quuluu laa ilaha illa llahu tuflixuu buu dhahaya qofkii awood u leh inuu laa ilaha illa llahu dhaho haddii uu laa ilaha illa lahuda diidan yahay qalbigiba inuu ka rumeey inuu ka rumeeyo maba la tasawiri karaba qolada kale murjiada waxaa weye murjiat lfuqahaa waa nimanka xanafiyada u badan ayaguna waxay leeyihiin aliimaanu iimaanku waxaa weeyaan waa tasdiiq iyo iqraar in qalbiga laga rumeeyo afkana laga qirta bis acmaashu iimaanka mid ma ahan bay leeyihin ayagu nacam way ka dhow yihiin kuwaanoo dhan laakiin iyaga laftirkooda murji'ada unbay ka mid yihiin maxaa yaele acmaashu inay iimaanka ka mid tahay intaasoo waxaa weeyaan imaam sida bukhaari uu tilmaamay ilaa kun mashaaikhdiisa ka mida ama dad uu la kulmay ayuu ka maqlay nacam marka caqiidadii salafka saa waxay ahayd acmaashu inay iimaanka ka mid tahay nebigana wuxuu leeyahay allana wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum sidoo kale ilaahay nabiga sala allahu alayh waali wasalama aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba bidcun wa situuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq imaadaduna waa iimaan wahaakada marka waxaa aada u fara badan iimaanka in markii wafdi cabdilqays markay u yimaadeen oo nebigu uu yidhi atadruuna mal iimaanu billaah muxuu ugu sheegana shahaadateynki iyo salaadii iyo zakadii iyo khumuskii oo la gutay acmaal buu nebiga u tilmaamay sala allahu aleyh waali wasalam iyagu marka waxay uga cararayaan marka qoladan murji'at lfuqahaa la yiraahdo inay ku sheegaan acmaasha inay iimaan ku sheegaan waxaa ka dhalanaysay leeyihin haddii qofka uu acmaasha qaar sameey waayo inuu iimaankii ka tegey hadduu iimaankii ka tegeyna kufri baa imaanaya dheheen meesha ahlu sunnahana marka waxay ugu jawaabeen kufriga imaanayaa kufrin duuna kufrin waayo haddii asal uunan ahaynba camalkaas soo ma garanin marka waxay leeyihiin ahlu sunnaha aslul iimaan kufriga kufrigaa laba kufri ah alkufru kufraan kufriga ka soo horjeeda aslul iimaan waa kufrun duuna kufrin baa la yidhaahdaa nacam ayb midkan acmaasha qofka uu ka tago oo kale camal oo ka tagayoo kale kufri haddii lagu sheegay sharciga uu ku sheegay majaaz ma ahan waa kufri xaqiiqi ah laakiin kufrigaasaa wuxuu yahay kufrun duuna kufrin mid ka sokeeya kii hore ibnu cabaas iyo yacni acdaa iyo daawuus iyaana laga hayaa nacam kufrun duuna kufrin inay isticmaaleen ama kufri asqara midkaad tiraahdidba marka farcul iimaan waxaa kasoo horjeeda kufri kufrun duuna kufrin aslul iimaanna kufrun mukhrijun can ilmilla kasoo horjeeda marka waxaa laleeyahy ka dhalan maysa inaan gaalaysiino annaga marka fiiri marka murji'at lfuqahaa yani iyagu shubhada meesha ka gashay waxay tahay haddii acmaasha waa iimaankii kamid tahay la yirahdo waxaa ka dhalanaysa ninkii camal ka tago sida khawaarijtoo kale waa gaal in la yidhaahdo ma laazim ma ahan nacam sababto a kufrigaa laba noo kale ah nacam kufri diinta looga baxo akbara iyo midaan diinta looga bixin kani marka wuxuu ku dhex jiraa kii aan diinta looga baxaynin nacam ilaa aslul iimaan ma weynina maogtahay iyagu marka laakiin waciidka aakhiro waa la rumaysan yihiin ahlu sunnaha nacam oo ma dhahayaan yani qofku hadduu acmaasha ka tago mucarad lilciqaab ma ahan ma dhahayaan ayagu ciqaabo halis u yahay way kuleeyihiin nacam oo taa ahlu sunnaha waa ku waafaqaan laakiin yani waxayna ku waafaqsanayn tan marka labada qolee kale darafka kale markaan soo qaadano marka murji'ada maxay ka siman tahay hadda dhammaantood camalku iimaan ma ahan waa ka siman yihiin camaluljawaarixa inay ka saareen iimaanku waa ka siman yihiin ko labada qolooyinka kale imaw waa khawaarij iyo muctasilo waa khawaarijta iyo muctasilada ayagu waxay qabaan al-iimaanu adaa'u alfaraa'idi kulliha fara-isha oo dhan oo la gutay iimaan u yaqaanaan ficlu daacaati almuftaradati kulliha daacaadka faradkaa dhammaan in la wada samay midna aan laga tegin ayb walidaalika ayagu markaa ninkii hal daaca ka taga waa kuwa way gaalaysiinayeen kuwana xoogaa waa ka gaabsadeen muctasilada waxay yidhahdeen adduunka marku joogo gaalna ma aha muslimna maaha aakhira laakiin axkaamteeda isku mid waayo naarta waa ku waaraya khawaarij iyo muctasilaba waa isla qabaan taas iyayb marka kuwaan ayaguna marka sidaanay qabaan dhammaantood marka maxaa ka dhexeeya khawaarij iyo muctasilo iyo murji oo dhan waxaa ka dhexeeya hal masalo masalada ka dhexeysa waxay tahay iimaanku inuu hal juz yahay oo aanu kala go-eynin ayaa ka dhexeysa ayaka dhan oo ima an yadhaba kullahu ima an yadhaba kulluhu kulligiis inuu tago ama kulligiis inuu joogo wax ka dhexeeya male khawaarijta haddii hal camal qofka uu ka tago iimaan kulligiisaa tegaya bay leeyihin ama waa inuu wada joogo isagadhama ma qabaan yani nuqsaan waxa la yidhaha iimaan oo yani mu'min naaqisul iimaana waay ma qabaan iyaga murji'adu ayaguna waxaa weeyaan waa iimaankao dhan kaamilul iimaan kaamilul iimaan wax walba saasay dhahayaan ayaguna nacam marka taana wax ka dhexeeya iyaga dhammaantood ahlu sunnaduna marka murji'a waxay ku khilaafsan yihiin waa maxay iimaanku acmaashu inay iimaanka ka mid tahay waxay kaloo ku khilaafsan yihiin alimaanu yaziid wayanqus waxaasoo dhan ayb khawaarij iyo muctasilana waxay ku khilaafsan yihiin daacaadku sax waa iimaan waa yihiin daacaadka dhammaantood laakiin daacaadku isku heer ma aha qaaraa usuula qaarna furuuc waay nacam saa marka masalada haddaa u fahamto waxaa firaqa xataa iyo meelaha ay u kala socdaan waa sahlantaha in la kala fahmo ayb qeybta kale marka waxaa wey intaa marka firaqa haddaan uga baxno kufriga isaga marka iimaankii haddaan yacni sidaan sheegnay kufriga asalka kufriga waxaa weye luqa ahaan ataqadiya daboolidda waay nacam kufriga isaga marka waxuu noqonayaa didul iimaan marka iimaanka didkiisuu noqona haddii marka kufrigu didul iimaan uu yahay ictiqaaduu noqdaa isaguna waxuu noqdaa qowli qowl buu noqdaa wax lagu gaaloobo ficil buu noqdaa camal baa lagu gaaloobi karaa nacam ayb isagii marka kufrigu kufriga akbarka ah akbar iyo asqarba u qeybsamaa asqarka waa kii farcul iimaanka ka horjeeday aslul iimaankan ka horjeedana wuxuu ahaa akbar akbarku marka ilaa shan camal oo ibnulqayim madaariju saalikiinka uu ku sheegay inuu ilaa shan meelahaasoo kale uu gaarayay ayuu tilmaamay marka kuyaalkaas waxaa ka mida marka kufru istikbaar kufriga yacni isla weynaanta qofka inuu isla weynaado ayb waxaa uga horeeya kufru takdiibka kufru takdiib beenayn rususha in la beeniyo oo la ictiqaadiya nebiga inuu been sheegayo bnacam kufrigan aaduu gaalada ugu yeryahay bnacam ibnulqayim sida uu leeyahay maxaa yeele ilaahay rusushiisa wuxuu siiyey baraahiin cadcad iyo aayaad cadcad tilmaamaysa inay run sheegayaan marka wuxuu un isku bedelaa marka waxaa weyaan madaxadeyg un wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwan siduu ilaahay u yiriyo kale nooca labaad waa kufru ibaa-in waistikbaar kufriga diidmada iyo isla weynaanta inqiyaadkii qalbigoo diiday waa iskala weynaaday nacam fiiri inqiyaadku marka wuxuu inqiyaadka asalay farac buu leeyahay saarimulmasluulka ibnu teymiya siduu ku sheego qofka haddii qalbiga ou alle uga hogaansamo jawaarixdii ka sameey waayo qofka ma hogaansamin lama dhihi karo aslul inqiyaad waa haystaa laakiin qalbigii hadduu ka hogaansami waayo ee uu diidaba hogaansankiiba waxaa weeyaan cagsigeedu marka waa istikbaar kufru ibaa-in waistikbaar kufriga ibliis oo kale weeyaano ibliis amarkii alla subxaanahu watacaalaa inkaar buu nacam amarka alla subxaanahu watacala wuxuu ku qaabilay kibir saasuuna ku gaaloobay walidaalika wuxuu leeyahay marwasi tacdiimu qadir salaah uu ku leeyahay juska labaad adtarku maca alibaa'i kufrun waatarku maca alibaa'i kufrun amarka alloo laga tago laakiin marka uu la socdo diidmo diidmo markay la socoto iyo isla weynin gaalnimo waa yiri nacam laakiin bimujarad tarki amrillaahi gaalnimo ma aha isaga shahwaa qofkuu keeni karto atarku maca alibaa'i kufrun buu yidhi nacam marka ibliis ilaahay subxaana allah subxaanah watacaala waxa uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaah wastakbara wa kaana min alkaafiriin ibaa iyo istikbaar baa lagu sheegay ayb fircawn sidoo kale ahaa isagoon isla weynin faqaaluu anu'minuu libasharayni midlina wa qowmuhumaa lanaa caabiduun waa istikbaar waay waxaasoo kale nacam diintii markii loo sheegay hadduu yidhaha war waxaan ma aniga ila imaanaysaa nacam waxyaabahanoo kale annagana looma sheego iyo waxaan markuu ilaahay farad yeelayo maasaas yeela ilaahay iyo waxaasoo dhan waa marka amarka alla ma qaadanayo waay macnaheeda taasoo kale tan kale waxa ay tahy nooca saddexaad kufru licraad kufru icraad waxaa laga wadaa macnihiisu waxa weye sida uu tilmaamay qofka inuu diinta dhanba ka jeestaba nacam ma milicsanayo wax kama sheegayo ma ma caayanayo ma ammaanayo ma danaynayo inay wax ka maqan yihiinba maba moodidba nacam ayb waa sida marka bani cabdiyaaliil markuu nabiga u tegay sala allahu caleyh waali wasalam ay ku yiraahdeen laa aqulu laka kalima ku dhihi maayo yiri in kunta saadiqan fa anta ajalu fii cayni haddaad run sheegaysa indhahayga waa ku weyntahay yiri min an arudda caleyka inaan ku radiyo aan ku celiyo waa igala weyntahay wain kunta kaadiban haddaad been sheegaysidna fa anta axqaru min an ukalimaka haddaad been sheegaysana waaba ka liidataa inaan kula hadlaba nacam marka icraadu iska sameeye aniga yacni kumana caynaayo mana ku beeninayo mana ku rumaynayo yiri waa kufru icraad waa kaa kan kale waxaa weeyaan kufru shaki qofka inuu shakiyo ou jasmin waayaba nebiga runtiisa iyo sidq sidqu nubuwa ayb kan ugu dambeeya shanaad waxaa weeyaan waa kufru nifaaq inuu gaalnimada qarsado afkana islaamnimo oo ka muujiyo nacam ayb kufrigu hab marka qofka wuxuu u dhadhacaa calaa wajhi alcumuum waa ku yimaadaa qofkii waxaa sameeya waa gaal calaa wejhi tacyiinna waa ku yimaadaa kufru tacyiinku wuxuu u baahan yahay isaga marka afar mawaanicdii in la waayo mawaanicduna marka waxaa weyan alikraah qofka in lagu dirqiyo shayga ikraahana waxaa la dirqin karaa waa un afkaa la dirqin karaa ama ficilaa qofka lagu dirqin karaa laakiin qalbiga lama dirqin karo man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu mطma'inu biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadbu min allah walahum cadaabun cadiim ilahay dhahaya subxaanah watacaala qofka haddii marka lagu dirqiyo gaalnimadii oo dilkiisu ou xaqiiqsado haddaanu ku dhawaaqin waxaa u bannaan inuu ku dhawaaqo mana gaaloobayo markaas oo kale kufriga marka mawaanicdiisa ikraah waa midaas nacam ayb ee qofka laakiin haddii qalbigiisa ou u waasiciyo kufriga mathalan qofkaani lama dirqinayo adduunyau rabaa laakiin ma la dirqinayo adduunya isaga adduunyo raba wuxuu isleeyahay war haddaad waxaan diido qof kalaa qaadan lahaa awalba nacam intoo hebel qaadan lahaa adiga qaado ninkaas mukrah ma aha lama dirqinina waa nin mukhtaar ahoo rabo waay kaasoo kale nacam waana kuwa ilaahay uu yiriba facalayhim gadabun min allahi walahum cadaabun cadiim dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunyaa cala alaakhira waxa kufriga keenaba adduunye jacayl waay nacam ee adduunye mawaanicda ka mid maaha qofkan adduunya u geysay bacdinaas ay dhahayaan oo kale adduunyadu maanic ma ahan iyadu nacam marka waxaa kaloo tiri badanaana culummadu marka markay macnaynayan aayadan aayadda dambe waa ku macneeyaan aayaddan hore dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya mawaanicda waxaa ka mid ah ata'wiil qofku inuu aayad ama xadiid si qaldan u fahmo nacam badanaana taa waxay ka dhacdaa dadka diinta u nisbo sheegto ama wax un barto nacam ama diinta si un ugu dhex jiro yay ka suurtoodaa nacam ayb waa qoladii ayagu khamriga xalaashaday qudaamata bni madcuun ee aayadda leysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun qabsaday si khaldan bay aayaddii u fahmeen markii dambena waa loo cadeeyey cumar bn khadaab radia allahu canhu waxau yiri u cadeeya haddii ay kasoo laabtaanna jeedla xaduu yani shaarib haddii aanay kasoo laaban waaye haddii kasoo laaban waayaanna dila buu yiri nacam ile waa u caddaatay markaa ma ogtahay ayb tan kale maanica saddexaad maanica saddexaad waxaa weyn alkhata qofku inaa yani carabkaa ka sibxaday oo kale waxbuu rabay inuu dhaho gaalnimo ku dhawaaqay taasoo kale marka waxaa weeyaan alkhata allaahuma anta cabdii wa ana rabuka ninkii yiriyo kale ilaah addoonkayga ta ina rabbigaa baan ahay looma qaban akhda min shiddati alfarax kan kale ugu dambeeya waxa ay tahay maanica afaraad yani ugu dambeeya waa maanicu ljahli qofka inuu waxaan jaahilba ka yahay jahliga isaga laftirkiisana waxuu u baahan yahay keligiis masalo gaara weeyaan hadalkiisu aada u badan yahay jahliga cudurdaar inuu yahay mutlaqna yani in loo idlaaqana ma aha jahli kastaa waa la yiraahdo waa layskugu cudur daaraa ee mutlaq in loo anfiyana ma ahano jahli layskuguma cudur daaro nooc kasta uu yahay in la yiraahdana ma aha walidaalika marka waxaa jira jahli qofka loogu cudur daarayo midaan loogu cudur daaraynin mathalan haddii jaahilnimada isagu tafriid xaggiisa ka yimid ay tahay waxaan kufribau ku dhaqaaqayaa ma raba inuu ku baraarugaba nacam maba raba inuu yacni dad culamaa iska weydiiye diintii muhiimad kuma haysa nacam culamo ma su-aalayo cid ou su-aalaya ma laha nacam ay wowna maqlaa maalin walba waxaan in lagu gaaloobo nacam meel walbau ka maqlaa ee markaas wuxuu le anay gaalaysiinayaan gaalnimo waxaan iyo saasuu leeyahay nacam wowma waa maqlaa oo waa og yahay nacam waxaan gaalnimo miyaa mase ma ahana cidoo weydiinaya ma laha mathalan kaasoo kale waxaa weeyaan waa qof tafriid isaga sameeyey waa nacam tafriidkiisana in loogu cudur daaro ma aha nacam aimatu dacwa saasayna aada u tilmaamaan ee sidaas la eg waxaa weeyaan marka masaa-isha isku mid maaha masaa'il aldaahira iyo masaa'il alkhafiya jirto almasaa'il alkhafiya qofka waa loogu cudur daari karaa laakiin masaa'il aldaahira kalmacluumi min addiini bidaruura masaa-isha ahoo kale waxaa loogu cudur daari karaa qof jaahila oo qof hadda soo islaamay ama qof meel culimo ka fog ku koray laakiin nin magaalo ku koray mas'ale macluum min addiini bidaruura looguma cudur daaro iyadana marka mas'alatu alcudri biljahli mas'aladana waa ku xiran tahay shaqsigana waa ku xirnaataa kolalka qaar nacam ayb iyo sida uu heli karo waxaan yani midda kale waxaa iyaduna in la kala saaro u baahan qiyaamu alxuja iyo fahmu lxuja in la kala saaro qofkaani yacni waxaa muhiima inay xujada ku ooganto un nacam amaa xujadaani inuu u fahmo say asxaabta u fahamsanaayen abuubakar fahamkiisii oo kale jeer ou ka helo macduur cudurdaar buu haystaa haddii la yirahdo waa khalad nacam ayb ee waxaa laga rabaa qofkan masaladan isagoo kale ma fahmi karaa nacam hadduu isagoo kale masaladan fahmi karo caqligii uu ku fahmi lahay maskaxdii uu ku fahmi lahay firfircoonidii hadduu haysto ee laakiin asagii ounan rabin inuu saas u fahmo asagoo aanu rabinba qofkan qaamat caleyhi alxuja marka waa kala duwan tahay qiyaamu alxuja iyo fahmu alxuja waana sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo axfaaddiisa iyo aimadu sida ay tilmaamaan waay ayb marka qiyaamu masalada qofka xujada inay ku ooganta waay marka laleeyahay waxay u baahan tahay marka in la kala ogaado qiyaamu alxuja iyo fahmu alxuja qofkan waxaa muhima xujadan inay usoo gaarto hab asaga oo u fahmi kara bis nacam hadday habkaas usoo gaarto yacni inuu habkii u fahmo yacni lama dheheen sidaas nacam wailaa haddii yacni qiyaamu lxuja iyo fahmu lxuja hadday isku mid yihiin jahligu gaalnimo maba ahaadeenba nacam sharaxa kashfu shubahaadka uu ku sheegaya sheekh maxamed ibn ibraahim mar haddii qofka uu yani laabudda fahmulxuja un keliya ay qasab ay tahay sidii dadkii hore u fahmeen oo kale wax ay ku wada dhammaadaan haddii la yiraahdo waa inuu saas un ufahmo hadduunan saa u fahmaynin waxba xujo kuma oogmin haddii la dhaho waxaa imaanaysa yacni de kufrigu inuunan jahligu kufri inuunan noqon karinba dad badan baa kufrigooduna jahli ku imaadaa marka aduu marka afartaas waxaa weeyaan marka alcudur biljahli adilo badan buu leeyahay xadiidkii axaadiid fara badan xadiidkii ninkii halay guba yiri oo kale oo markaan dhinto haddii ilaahayba i awoodo inuu isoo ururiyo isoo bixiyo waa i cadaabayaa markii dambe waa alla waa kii u dembi dhaafay subxaanah watacaala nacam jahligaasaana marka culimmadu ay tilmaameen sheikhulislaam meelo badan wuxuu tilmaamay in jahliga loogu cudur daaray marka masalatu alcudri biljahli dadku marka huluwi iyo ifraad iyo tafriid bay yaa badanaa looga kala sugan yahy marka qofka inuu aada iskaga tadqiiqiyaa fiican inuu ku ordo ama ku boodo waa laga fiican yahay ee salban wa iijaaban labada dhinacba nacam ayb qolooyinkan marka ayaguna yani muslimiinta aada u gaal muslimiinta gaalaysiiyo masaladan alcudri biljahli xagga iska dhigeen qolooyinka ayaguna qaar waxaa jira iyaguna cid kasta yacni jahli un jahli un kaanamaa qofna inaanu gaaloobin oo kaleba ka dhigayo labadaas marka xaqu waa xaqiiqatan waxaa weyn waa uu u dhexeeya masaa-isha dadka loogu cudur daarayo inaad masalada masaa'il daahira iyo khafiya ay u kala qeybsantaa marka sheikhul islaam maxamed ibn cabdilwahaabna masaladan yacni wuxuu ka qabay yacni ma ahayn in uu waxaa dhici karta dadka qaar hadalkiisa inay arkaan walaa yucdaru biljahli oo yidhahdaan waa kaas sheekha jahli in laysugu cudur daara ma arko haddana meel kale waxuu arkaya isagoo jahli dadka ugu cudur daarayo sheekh maxamed ibn cabdilwahaab marka wax iska hor imaanaya ma ahane kan waxa loogu cudur daaray iyo kan waxa loogu cudur daarayaa kala duwanba nacam hay oo mathalan markau xadiidka abi waaqid uu maraayo uu leeyahay nebigu uu yidhi qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha wuxuu leeyahay yacni dadka waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay qofka muslimka ee mujtahidka weliba mararka qaar inuu masaa'il noocan oo kale ku dhici karo laakiin haddii lagu baraarujiyo ee uu markiiba soo laabto waxaa weeyaan de macduur waay nacam jahligiisaas waa laysaga cudur daaraya nacam laakiin haddii inta la baraarujiyo uu iskaga taagnaado sidiisa macduur ku noqon maayo meeshaas marka jahli buu ishaara inuu loogu cudur daarayo meelaha hore kashfu shubuhaadkana walaa yucdaru biljahli buu leeyahay waa masaa-isha daahirka ee muuqato qofkuna ama uu isaga ku gabood falay ma loogu cudur daarayo jahli hadduu isaga ku gabood falay oo jahligu sabab isaga iskugu yahay oo meeshaas qiyaamuulxuja iyo fahmuulxuja ayuu kala saaraya calaa kulli xaal mawaanicdu marka sidaasay kala tahay oo marka mawaanicdaa la waayo ayaa qofka mucayankaa la gaalaysiinaya markaa mucayan ma gaaloobana ma ahan mucayan waa gaaloobaan aimadii hore dad badan bay gaalaysiin jireen oy gaalaysiiyeen nacam oo hebel ay weliba gaalnimada ku sheegeen nacam ay tacyiiniyeen laakiin waa ka dhib badan yahay marka cumuum wax lagu gaalaysiinayo qofka marka inuu ka fiirsado cilmina uu leeyahay mawaanicdanna inuu fiiriyo yaa laga rabaa nacam haddii marka cilmi uu u leeyahay mawaanicdiina eegay ee uu is yiri war mawaanicdii qofkan ma haysto bina'an calaa daalika uu ku gaalaysiiyey a'imo kale ay ku khilaafeen mathalan mas'alada mas'ale marka axkaam a waayo mas'ale ijtihaadiya un weeyaan nacam mar haddii qawaaciddii ahlu sunnada ay ka indilaaqayaan aliimaanu qowlun wa camal iimaanku waa qowli camal buu yiri yaziidu waa kordhaa wayanqusu waa nuqsaamaa ziyaadadiisana hadda waxaa weeyaan daacaduu ku ziyaadaa iimaanka ziyaadadu dhinac walbana waa ka timaadaayo tasdiiqana waa ka timaadaa waxaana waa ka timaadaa yacni qalbiga waa ka timaadaa lisaankana waa ka timaadaa jawaarixdana waa ka timaadaa ma ahan keliya acmaaluuljawaarix keliya ziyaadat liimaan inay keento bal tasdiiqa laftirkiisa ayaa ziyaado khilaafan lilmutakalimiin maxaa yagu waxay leeyihin tasdiiqu marku ziyaado de markii hore nuqsaanaa ku jirtay waay macnaheeday leeyihin nam sidaa darteed tasdiiq haddii nuqsaan gasho waa shaki ama waa maxaa yaal meeshay ku leeyihin laakiin waxaa weyan tasdiiqa maxaa sababo in la yidhaahdo tasdiiqa waxaa keeno yacni aayaadka ilaahay oo lagu tadaburo aayaadka kowniga iyo kuwa yacni la akhriyaba cilmiga qofka alle u leeyahay oo bato alasmaa u sifaat magacyada ilaahay tilmaamaha alle kullama adiga ay kuu ziyaadaan aqoontaada ku ziyaado kullamaa iimaanka tasdiiqaaga ou sii kordhaayo annaga iyo abuubakar isku tasdiiq ma nihin annaga iyo nebi maxamed isku tasdiiq ma nihin sala allahu aleyh waali wasalam marka tasdiiqi inkastoo aslu tasdiiq laysla qof muslimiintu ay isla wada haystaan haddana laakin waxaa lagu kala duwan yahay ziyaadada wixii keenayey yaa lagu kala badan yahay oo aqoonta ay ka mid tahay nacam aqoontii baa lagu kala badan yahay ninkii marka alla kaa badiyo waa kaa tasdiiq badinaya marka tasdiiqa yani qalbiga acmaalulquluub laftirkeeda yani ziyaadada way aqbashaa iyo nuqsaanta yaziidu waa ziyaadaa wayanqusu iimaanku waa nuqsaamaa qofku marka haddii marka nuqsaankuna macaasidaa keento haddii marka qofka uu furuucdii waajibka ahayd ka tago waxaa laleeyahay marka waa mu'minun naaqisu liimaan waa mu'min iimaankiisu naaqis yahay ama waxaa la dhahayaa marka aliimaanu lmutlaq waa laga anfina haddaad aragta axaadiidta ku aragta qofkaa ma rumaynin iimaan male waxaa laga anfinaya waa aliimaanu lmutlaq waay qofka hadduu asluliimaan haysto amaa mutlaquliimaan meesha haddii laga bixiyo kufri akbara unbaa yimid waay nacam marka aliimaanu lmutlaq iyo mutlaquliimaan sidaasay kala yihiin marka masaladan dabcan waa iska kookoobnay intaan basdi intaan ka badan yay u baahan tahay marka darsiga intaanu noo joogayaa wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam